dadka ku dhaqan tuulada muyuko oo hoos tagta degmada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxaa soo wajahay xaalado nololeed baahiyaha ugu daran ee dadkan haysta ayaa waxaa ka mid a caafimaad darro biyola-aan iyo waxbarasho la-aan gudoomiyaha tuulada muyuko cabdi macalin cumar ayaa ka waramaya baahiyaha ugu daran ee haysto waxaan maanta tuulada moyko ayaan ku sugannahay ee guddoomiyaha moykana ahay alxamdulilaah magacayga waa cabdi maclin cumar waaye tuulada mooyka baahideeda hadda meeshan taaganahay ceelkan hadda oon taaganahay waa jaban yahay danyactiraas u baahan yahay la sameeyaas u baahan yahay qalabkii ceelka oo lagu samey lahay waa naga maqan yahay baahideeda waana haysaay waxaa kalaa jira magaciisii naagata oo foolato meelan waxaan ku qaadanay ijidig marsiinan waa la'nahay oo baahidaas waana haysaay ceelal kale mid kale laba kalaa dhinacaas baree jira mid waalabadoodana waa macaan yihiin kana dharkaa lagu dhaqi jiray dhanaan dhanaan waaye labadaas labadii hadda midaaba halaysan saaki biyi yarada meesha ka taal waanugu yar yahay beledka ma deeqo halka halka kale oo halkaas ceelna beledka ma anfici karo adiga hubiya awadaan lagu rituuhayaa biyaha laga caboohaya saaka mayo goob caafimaad oo inaa ku umasho ma jirto haddii ay fool qabato magaalada loo qaadaa antarasoosa la geeha ama meesha xagga oo oo dhalaanka ay magaci emshi adkame oo laleeyahay meeshaas aan geyna waxaa ka jira kaada dhiigaa ka jirta waxaa ka jira malaariya guryaanaa ka jira waxaa waxoogoo nagu taageera masda nagu taageerta waxoogoo kaniini kaniini iyo waxoogoo buskudka iyo anoo keenaan cid kaleenta iyo antarasoos oo oo marmarna soo kormeerta iidana barakacayaasha gudaha dalka ku barakaca ayaa inta badan aanan helin adeegyada aas-aasiga ah sida waxbarashada caafimaadka iyo biyo nadiifa